Magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxaa ku nool dhalinyaro badan kuwaas oo dhammeeyay jaamacadaha dalka isla markaana shaqo ku waayay waxyaabihii ay barteen. Dhalinyaradan ayaa markii ay shaqo ku waayeen cilmigii ay ka barteen jaamacadaha magaalada beledweyne ka hirgeliyay goobo ganacsi oo u gaar ah kuwaas oo intoodii badan ku iibiyaan shoobinka noocyadooda kala duwan sida saliidda, saabuunta, oomada, shaambada, iyo qaybaha kale ee ka mid ah shoobinka. Xasan Cilmi Yuusuf oo ka mid ah dhalinyarada iibiya agabka shoobinka ayaa raadiyo Berlula uga warramay sida uu nolosha reerkiisa ugu maareeyo.
Waxaan ka mid ahay ganacsatada magaalada beledweyne. Waxaan iibiyaa oomada ee noocyadeeda kala duwan, shaabooyinka hadday noqon lahayd noocyadooda kala duwan, kareennada, cillaanka iyo wixii la mid ah.
Waayahay agabkan aad hayso xaggee buu kaaga yimaadaa?
Agabkan intiisa badan wuxuu ka yimaadaa magaalada Muq- Muqdisho ayuu ka yimaadaa caasimadda dalka. Waa wax guryaha maalin walba iyo habeen walba laga isticmaalo. Waa wax aan hal maalin iyo hal habeen aanan laga ee lama ogaan karin ama aan laga ahan karin. Saa darteed bulshada waxay iiga iibsadaan si aad iyo aad u fiican. Ee wuuna socdaa qiimahooda iyo wax walbana bulshada way ku qanacsan yihiin. Aad iyo aad ayayna bulshada iiga iibsadaan.
Tigee baa loogu iibsi badan yahay?
Ee waxaan dhihi karaa mar walba ayaa lagu iibsi badan yahay xilliyada soonka u badan laakiin mar walba hi- agabkan bagaashka aad iyo aad aa loo isticmaalaa bulshadana u iibsadaan.
Sidee baa noloshaada ugu maareysaa?
Alxamdulilah waa ku kalsoonahay aad iyo aadan ugu maaraya noloshayda iyo nolosha qoyskayga iyo waalidiintayda waana ku qanacsanahay inta aan wadanka dhoofi lahaa ama howlo kale oo aan qabsan lahaa waxaan tajribeeyey ama waxaan eh, ku qanacsanahay ganacsigaygan aad iyo aadaan ugu faraxsanahay